ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ramadaanulkariim halkan waa idaacadda isnaay mawjada f m sideetaniyotodobadhibictodoba gaarsiisa jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka taakulo oo khamiis dhaaf walba aad ka dhagaysataan idaacadda isnaay islamarkaana aan kaga hadalno waxqabadka hay-adaha qaramada midoobe markaana waxaad kusoo dhowaataan qeybta ko iyo tobanaad ee barnaamijka taakulo
dhegaystayaasheena qiimaha lahow kusoo dhowaada qaybtii koob iyo tobnaad ee barnaamijka taakulo oo ah barnaamij aan uga hadalno taageerada iyo waxqabadka hay-adaha iyo sanduuqyada qaramada midoobay ee ka howlgala qaybaha kala duwan ee dalka soomaaliya barnaamijka taakulo waxaan idinkula wadaagnaa xogo iyo macluumaad muujinaya caawinaadda iyo taakuleynta joogtada ah ee ay qaramada midoobay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed taakulo waa barnaamij khamiis dhaaf looga baahiyo idaacaddan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwo kale oo badan toddobaadkan waxaan barnaamijka taakulo ku falanqayn doonaa
We need a mandate that is structured around uh, the, the concept of uh, inclusive and sustain, sustainable industrial development. Um, in a way, we can explain industrial development for Somalia as the development of the various productive sectors.
qodobada saameynaya soomaaliya waxaa ugu badan dhanka sharciyada in laga dhiso wasaaradda iyo maaragtay bolisiskii lagu dhaqi lahaa iyo sharciyadii lagu lagu dhaqi lahaa horumarinta ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha aad uu muhiim u yahay Eh, hawshaasna waa maxaa layihahdaa waxaa nooga qabsoomay
codadkaasi aad maqasheen waxay hordhac u yihiin waraysiyo aan la kala yeelannay xubno ka kala tirsan hay-adda qaramada midoobay ee yunido iyo dowladda soomaaliya si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacaddan aad barnaamijkan hadda ka dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aasha ah sidee loo horumarin karaa wax soo saarka dhinaca warshadaha ee dalka soomaaliya haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada waa hagaag dhegaystayaal en guutaalo intaynan gudagelin waraysiyada barnaamijka balse kooban noogu dulmar waxqabadka hay-adda yunido ee soomaaliya
hay-adda unido amaba united nations industrial development organization waa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan horumarinta iyo kobcinta waxsoo saarka warshadaha caalamka hay-adda unido waxa ay xoogga saartaa sidii loo heli lahaa amaba loo abuuri lahaa fursado la xiriira arrimaha horumarinta waxsoo saarka warshadaha gaar ahaana maalgelinta dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha kala duwan ee muhiimka u ah si loo gaaro horumar wax ku ool ah kaas oo ah mid waari kara hay-adda unido waxaa kale oo ay ka shaqaysaa sidii loo horumarin lahaa siyaasadaha nidaaminaya waxsoo saarka warshadaha kuwaas oo gacan ka geysan kara xoojinta wada shaqeynta dowladaha iyo qeybaha gaarka loo leeyahay amaba loo yaqaano private sector dalkeena soomaaliya hay-adda unido waxa ay dowladda soomaaliya kala shaqeysaa horumarinta siyaasadaha ku aadan kobcinta iyo kor u qaadista heerka dhaqaalaha dalka soomaaliya kuwaas oo sidoo kale gacan ka geysan kara abuuritaanka fursado shaqo oo ay helaan muwaadiniinta soomaaliyeed si taas la mid ah hay-adda qaramada midoobay ee unido waxaa kale oo ay ka shaqaysaa kor u qaadista aqoonta xirfadeed iyo awoodda waxsoo saarka beeraleyda kalluumaysatada iyo ururada iskaashatooyinka soomaaliyeed si kor loogu qaado abuurista fursado shaqo kuwaas oo wax ka taraya nolosha qoysas fara badan oo soomaaliyeed kuwaas oo iyaguna muhiim u ah koritaanka dhaqaalaha dalka soomaaliya
waad ku mahadsan tahay guutaale een sida kooban ee aada noogu faahfaahisay muhiimadda iyo waxqabadka hay-adda qaramada midoobay ee unido haddaba si aan u helno xog dheeri ah oo ku saabsan howlaha waxqabad ee hay-adda ayaan waxaan la xidhiirnay igoor iskarsiya oo ah madaxa xafiiska soomaaliga ee hay-adda unido waxaana aan ugu horreyn weydiinay bal inuu noo sharaxo waxa ay tahay shaqada hay-adda unido ee soomaaliya UNIDO mandate is st- structured around uh, the, the concept of uh, inclusive and waajibaadka sustainable hay-adda UNIDO wuxuu si industrial aada ugu xiran yahay fikradda Um, in horumarka a way waara ee we warshadaha can, uh, explain industrial development si haddaan u for Somalia eegno horumarka and the development Soomaaliya, of the various waxaan ku qeexi karnaa horumarka ay samaynayaan qaybaha kala duwan ee waxsoo saarka livestock, sida kalluumaysiga um, xoolaha nool iyo beeraha agriculture, iyo sidoo kale qaybaha also kale other ee kobcaya industries that are emerging.
waxaa muhiim ah sidoo kale meelaha arrintaasi qiimo looga dari karo tusaale Otherwise, ahaan we haddii uu can jiro ruux definitely beeraley say ah this oo soo person, saara uh, is a sisinta farmer wuxuu and that sisinta ka person samayn karaa wax soo is, saar uh, kale producing some- some waana specific, arrintaas uh, midda aan agricultural taageerno outputs that could be arrintaasi waa mid qiimo abuuraysa waxaana keenaya qiimahaasi qaybaha kala duwan ee silsiladda qiimaha That's what- arrintaasi waxay wax badan ka taraysaa dhaqaalaha That dadka was- hanaankani ku hawlan in the si aan transformation, arrintaasi u How fulinno can we waxaan la do shaqaynaa dowladda the value hay-adaha kala duwan ee ay qusayso iyo sidoo kale qaybaha gaarka loo leeyahay gaar ahaan ganacsiyada yaryar kuwa dhexe iyo kuwa waaweyn iyo sidoo kale shakhsiyaadka hal abuurka ganacsi la yimaada iyadoo la eegayo wax soo saarka iyo goobta qaabka intaan oo dhan aan uga hirgelinno soomaaliya waa mid xoojinaya nabadda iyo xasiloonida annagoo sidoo kale eegayna suurtagalnimada dhanka kobaca ee soomaaliya markaan diiradda saarayno nabadda waxaan isku dayaynaa inaan si gaara xoogga u saarno ka qaybgal dhaqaale si loo xaqiijiyo in ruux kasta hannaanka qayb ka yahay laga soo bilaabo dadka nugul iyo kuwa kale ee bulshada ka midka ah waxaan ka shaqaynayno waa xasilooni loo marayo shaqo abuur oo ka dhigan la shaqaynta ganacsiyada aas-aaska u ah dhaqdhaqaaqyada ganacsiga waxaan sidoo kale gacan ka geysanaa sidii loo aqoonsan lahaa fursadaha abuurista dhaqaalaha annagoo si gaara xoogga u saarayna qaybaha wax soo saarka waxaan sidoo kale la shaqaynaa ganacsiyada si aan u kobcinno fursadaha abuurista qiimaha by focusing on produce sector is there maxay tahay sababta ay muhiimka ugu tahay soomaaliya in la helo horumar dhaqaale oo waara islamarkaasna laga wada qayb galo well um, i think uh, for the first time um, somalia is finding themselves in kind of waa hagaag waxaan filayaa markii ugu horreysay soomaaliya waxay ku sugan tahay xaalad xiise leh waxaa aada looga hadlaa horumarka dhaqaalaha in ka badan intii horey laga hadli jiray taasina waa arrin aan ka arkay saaxiibada soomaalida iyo dhinacyada kala duwan ee aan la shaqeeyo gaar ahaan hay-adaha kale ee qaramada midoobay dowladda iyo qaybaha gaarka loo leeyahay waxaa jirta in xoogga la saarayo dhanka horumarka halka markii hore diiradda la saari jiray dhanka bini'aadanimada muddo dheer soomaaliya waxay ahayd masrax ay ka dhacaan rabshado iyo colaado kuwaas oo dalka ka bixinayay sawir aan wanaagsanayn arrintaasi iminka way isbeddeshay isbeddelkaasna waxaa la socda in la isweydiiyo waxa uu noqonayo mustaqbalka dalku inkastoo ay jiraan caqabado fara badan oo aan wajahayno sida covid toban iyo sagaal abaaraha duulaanka ayaxa deganaansho la-aanta siyaasadeed iyo kuwa dhanka ammaanka ah waxaa jira rabitaan dhab ah oo ka imaanaya dhanka soomaalida oo ku aadan horumarka lagana sii fogaado in wax kasta si fudud loogu xalliyo faragelin dhanka bini'aadanimada ah waxaa jira xiiso ama danayn lagu maalgelinayo xalka muddada dheer kuwaas oo la doonayo inay abbaaraan xalinta xudunta dhibaatada haddii aan nahay unido waxaan isku dayaynaa inaan fahanno xudunta dhibaatada waxaan isweydiinaa sababta nidaamku u abuuri waayey dhaqdhaqaaq dhaqaale maxay yihiin caqabadaha waaweyn ee arrintaasi ku gudban waxaan la shaqaynaa dhinacyada kala duwan si arrintaasi loo horumariyo dhinacyada aan ka wada shaqayno waxaa ka mid ah diyaarinta sharciyada gaarka ah kuwa nidaamiya qaybaha gaarka loo leeyahay waxaan sidoo kale ka shaqaynaa sidii dhinacyada gaarka ah looga taageeri lahaa xirfadaha u saamaxaya inay kor u qaadaan farsamada casriga ah si ay u noqdaan kuwo wax soo saar wanaagsan leh and therefore generate uh, uh, become more competitive or become more um, productive ugu dambeyn sidee ayay hay-adda unido ilaa hadda gacan uga geysatay horumarinta qaybaha gaarka loo leeyahay Uh, we are implementing uh, at the moment uh, um, a number of projects.
hadda waxaan soomaaliya ka wadnaa barnaamijyo kala duwan waxaase ugu muhiimsan laba barnaamij mid waxaa la yidhaahdaa barnaamijka horumarinta qaybaha wax soo saarka waa barnaamij ay maalgelisay dowladda talyaaniga wuxuuna dhab ahaantii la shaqeeyaa barnaamijkani hay-adaha dowladda iyo qaybaha gaarka loo leeyahay si wax looga qabto arrimaha la xiriira shuruucda isla markaasna wuxuu xoojiyaa awoodda qaybaha gaarka ah iyo hay-adaha la shaqeeya sida rugta ganacsiga xafiiska soomaaliyeed ee la socodka tayada iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya taageerista dhaqdhaqaaqyada qaybaha gaarka loo leeyahay waxaan sidoo kale ka shaqaynaa barnaamijyo awood siinaya haweenka oo u saamaxaya inay qayb ka qaataan dhaqaalaha sidoo kalena barnaamijyo xoogga lagu saaro dhallinyarada sida horumarinta hal abuurka dhallinyarada ee dhanka ganacsiga iyo sidoo kale taageero aan siino kooxaha nugul barnaamijka kale ee aan hirgelino waxaa weeye mid dhanka beeraha ah oo aan hadda doonayno inaan dalka oo dhan gaarsiino maadaama hadda koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo keliya aan xoogga saarno waa mashruuc ay maalgelisay dowladda talyaaniga waxaanan si gaara ula shaqaynaa dhinacyada kala duwan oo qayb ka ah rugta ganacsiga islamarkaasna ka howlgala magaalooyin ay ka mid yihiin muqdisho kismaayo baydhabo beledweyne sidoo kale waxaan rabnaa inaan gaarno galmudug iyo puntland and recently also Belatuen, and we are now looking into expansion in uh, Galmudug and Puntaland.
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakula oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa yugor iskarsia oo ah madaxa hay-adda unido ee soomaaliya guutaalo waxaan rabaa inaan intaas ku daro heerka maanta ay gaarsiisan tahay baahida dhallinyarada soomaaliyeed taasoo ay u qabaan sidii loogu abuuri lahaa fursado shaqo oo dabooli kara baahayaha la xiriira noloshooda iyo tan qoysaskooda intaba hase yeeshee aan markan u gudubno wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya khaliif cabdi cumar waxaana uu ugu horeyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan wada shaqaynta ka dhexeysa dowladda soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobay ee unido unido iyo annaga waxaa iyo wasaaradda waxay wada shaqaynayeen ilaa laba kun toddobiyo tobankii shaqooyin badana soo dhex maray mashaariic ay soo wada qabteen oo ay kala shaqeeyeen wasaaradda ganacsiga agrotechnology ama maxaa la yidhahdaa eh, arrimaha horumar eh, teknolojiyada ee ee beeraha iyo eh, productive sector development program mid la yidhahdo waxaa waaye arrimaha wax soo saarka mashaari- mashruuc ku saabsan arrimaha wax soo saarka Eh, labadaas mashruuca ugu waaweynaa agrotechnology-ga waxaa laga qabtay magaalooyinka beledweyne baydhabo kismaayo iyo xamar mashruucaas eh, laba kun iyo toddobadii eh, sideed iyo tobankii sagaal iyo tobankii iyo labaatankii eh, saddex milyan oo euro ayay geliyeen eh, unido wasaaradda ganacsiga waxay ka shaqeeyeen b s d b-ga oo aan hadda kuu sheego mashaariicdaas yaryar oo ugu s- ugu weyn yahay tababaro oo dhanka sharciga ah tababaro oo wacyiga dhalinyarada kor loogu qaadayo oo wax lagu barayo ar- arrimaha ganacsiga iyo sida ganacsigooda u kobci lahaa waxaa kale oo kala shaqaysay eh, waxaa laga shaqaaleysiiyey tiim oo oo soomaali ah oo kala shaqeeya wasaaradda farsamo yaqaano ah una dhexeeya wasaaradda iyo unido haddana u dhexeeya wasaaradda iyo iyo shacabka lix boqol iyo konton dhalinyaro ah ama ganacsato soomaaliyeed ah oo danyar ah ayaa lasoo saaray mid ganacsado oo hoos u socdo iyo mid cusub oo ganacsi hamigiisa leh oo raba in lasoo saaro intaba way kala shaqeeyeen afarta deegaaneen kuu sheegay unida howl badanay ka wadaa eh, ee la wadaa wasaaradda ganacsiga aadaana u rajeynayaa inay wax badan hawshaas sii kobciso aadaan ugu rajo weynahay inay howlo kaloo badan ay sii qaban doonaan insha allah wasiir maxay yihiin qodobada ama arrimaha saameynaya horumarka halabuurka qodobada saameynaya soomaaliya waxa ugu badan dhanka sharciyada in laga dhiso wasaaradda iyo maaragtay bolisiskii lagu dhaqi lahaa iyo sharciyadii lagu lagu dhaqi lahaa maaragtay eh, horumarinta ganacsiga iyo kobaca dhaqaalaha aada uu muhiim u yahay Eh, hawshaasna waa maxaa la yidhahdaa waxaa nooga qabsoomay eh, shuruuc badan oon ansixinay muddadii yareedoon hadda jooga wasaaradda oo laba kun labaatan iyo koodii kabinetka waxaan geeyey ama golaha wasiirada waxaan geeyey national trade policy i- industrial developmentigii horumarintii ga- eh, maaragtay eh, warshadaha iyo eh, ganacsiyada yaryar sharcigii lagu dhaqi lahaa waxaasoo dhan waxaa isku soo fuuqsanayo muhiim ah oo lafdhabar u ah sharciyada sharciyada oon iska adkayno unida sharciyo badan bay maaragtay naga caawisay dee kuwiina maaragtay kuwana annaga inoo gaar yihiin wasaarad ahaan oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada inaan baas garayna ay tahay sharciyo badanna maaragtay waxaa naga caawiyey runtii hay-addan unida ugu dambeyn marka maxay yihiin qorshayaasha istaraatiijiga ah ee lagu taageerayo qeybaha gaarka ah waxa ugu muhiimsan industrial maaragtay hadda waxyaabahan kala shaqeynayno wasaaradda waa way u badan yihiin waxyaabaha oo oo kabaca dhaqaalaha kor u qaadaya industrialka warshadaha iyo dhaqaalaha labadaba waxaan u sameynaynaa feasibility study wax la yidhaahdo ama indha indhayn iyo kormeer oo dhinaca maxaa la yidhahdaa ku saabsan xaggee la warshadaynayaa iyo maxaa maaragtay waxa looga baahan yahay maxay tahay استراتيجيgaas oo dhan waxaa naga caawinaya hay-adaas oo loogu talagalay local somali experts ama khubaro soomaaliyeed ay surveygaas soo sameeyaan indhaynayntaas ay soo sameeyaan waana rajaynaynaa insha allah inay wax weyn ay tari doonto qolada la yidhaahdo unido dhaqaaley ugu talagashay hadda waxaan maraynaa stagei koowaad oo ah yaa hawshaas qaban karo tababaro ganacsi ganacsatada soomaaliyeed ganacsato maaragtay tababaro loo furo iyadana way maalgelinayaan oo incubation center ayaa loo dhisayaa dhismaha xarunta wasaaradda warshadaha oo ku ooli jirtay kasoo horjeedka jubba oo yunidana dhinacay ka deganaan jirtay xafiis ahaan waagii dowladdii kacaanka oo dhismaheeda aan rabna iyadana inaan aan hadda howlgelino ilaahay dankiis oo bartnerka ama bartnerka ugu noogu muhiimsan aan hadda la shaqeyno waa hay-addaas welina dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbino
aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya khaliif cabdi cumar oo u warramayey barnaamijka taakulo
si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacadda aad hadda ka dhagaysanayso barnaamijkan adigoo aqoon ku sallaynayana ka jawaab su-aasha ah sidee loo horumarin karaa wax soo saarka dhinaca warshadaha ee dalkeenna soomaaliya haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa qaybtii koob iyo tobnaad ee barnaamijka taakulo oo aan toddobaadkan uga hadalnay howlaha hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan horumarinta warshadaha ee yunido tan intaan dib uga kulmi doonno barnaamijkan mid la mid ah waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan yihiin fataxi iyo guutaale oo toddobaadkaani nala socodsiinaya barnaamijka taakulo qeybtiisa kow iyo tobanaad islamarkaana toddobaadkaana looga hadlayay waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey gaar ahaan hay-adda unido waxaana looga hadlayay arrimaha warshadaynta toddobaadkan su-aasha waxay noqonaysaa dhegeystayaal sidee loo horumarin karaa ganacsiga iyo warshadaha iyadoo gacan laga helayo hay-adda qaramada midoobe ee unido dhegeysta fur afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad nagala soo xiriiri kartaan si aad uga qayb qaadataan barnaamijka adigoo aragtidaada ama fikirkaada ama sida ay kula tahayba nala wadaagaya sidee loo horumarin karaa ganacsiga iyo warshadaha iyadoo gacan laga helayo hay-adda qaramada midoobe ee u n i d o ama unido dhegeysta fur afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad nagala soo xiriiri kartaa idaacadda isnaay ayaa si toosa nagu dhegeysanaysaan halka dhegeystayaasha dunida intiisa kale ku suganna ay naga maqlaayaan qeybaha baraha bulshada sida youtube-ka radio snai halka dhegeystayaasha kalena ay naga dhegeysanayaan beijka facebook aan ku leenahay snai radio waa hagaag barnaamijka ayaa si toos ula socotaan dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijkan oo ku guda jirnaa ee su-aalaha dhegeystayaasha ama aragtida dhegeystayaasha sidee loo horumarin karaa ganacsiga iyo warshadaha iyadoo gacan laga helayo hay-adda qaramada midoobe ee unido ama u n i d o ee qaramada midoobey u qaabilsan howlaha warshadaynta mar kale haddii aan ku celiyo si dhegeystayaashu ay aragtidooda nala wadaagaan sidee loo horumarin karaa ganacsiga iyo warshadaha iyadoo gacan laga helayo hay-adda qaramada midoobe ee unido idaacadda sanaai fur afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa si toosa ula soo xiriiri karta si aad barnaamijka uga qayb qaadato barnaamijka taakulo helo asalaamu calaykum
وعيشها بحنطواتك عشان سيحنا soo dhawow si haddii haddii barnaamijka aad la socoto bal aragtidaada
الناس حول كذا oo tincaso oo sacaso dhaaso oo tincaso dhaaso oo gacanta xasaano
way mahadsantahay sacadiyo aragtidaada aad baan soo dhaweyneynaa waan kaga mahadcelinaya sida barnaamijka ay uga qayb qaadata dhegeystayaasha kale ayaan sii doonaa fursadooda iyadoo qeybihii ugu dambeeyay barnaamijkan aan kusii siqeyno haataane sidee loo horumarin karaa ganacsiga iyo warshadaha iyadoo gacan laga helayo hay-adda qaramada midoobe ee unido barnaamijka toddobaadkan waxaan kaga hadalnay oo aad dhegeystayaal ku dhegeysateynba ee qeybtiisa ko iyo tobanaad islamarkaana ay soo jeediyeen fatxi iyo guutaale oo ah- waxaa looga hadlay oo bar- hay-adan eh, qaramada midoobe ee u qaabilsan qeybta warshadaha loogu weydiiyey qaabka soomaaliya eh, ama dalkeena ganacsiga iyo warshadahaba looga hormarin karo dhegeystaha xagee qadka taleefonka helo asalaamu calaykum
عليكم السلام ورحمة الله عبد العزيز برونك barqan lamid ah saaxiib soo dhawow noo sheeg magaca dalkaad joogto soo dhawow haddii barnaamijka la socotay bal aragtidaada nala wadaag
waxaa la horumari karaa wax
waan gartay waa hagaag guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijka taakulo ee aad kala socoteen radio isnai mawjada f m siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magaartiis
ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya